bismillaahi araxmaani araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayla wayba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada rediyo baydhaba ee beledka baydhaba oo xilligan haatow saacadda markiyeeda eta sadiidisa iyo barkahamiignama hamiin welba unku baraten ingiisinku dhegaysataan siyeetiyo sagaal dhawiisan shan f hamiin fayle dhegaystayaal si walba magalka idaacadda reediyow baydhabo ee beledka baydhaba hasiin wada deerahaya qodobbada uu ka barnaamijka dabagalka isinku dhegaysado doontan unuuna siinkayn haddii ay bunar allo ku nagadayawaybaa ku mid aha mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed oo geeka xadhigo kujari warbiyood la ku hergeli tuulada boonkaay ee duleedka baydhabo xarag jarkan ay qiib ku ah ayse hoggaamiyay barnaamijkaya ku dhegaysada doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhaba sidoo kale qodobbada uu ka barnaamijka dabagalka isinku dhegaysada doontan unuuna siinkaan haddii ay bunarhallo ku nagada hayawayba qayb ku ahaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka qobati kulan lanku hadlaya farsamada gacanta iyo shaqa abuurka dhallinyarada koonfur galbeed yalla ka qobaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay haddaba kulankan ayse shir goddoomiyay ayse ku qayb gali ujeedka kulankan geeka lakulahay muhiimaddiismayse hayti gebagabadiisa ay warbaahinta la hadali barnaamijkiyo ku dhegaysado doontan dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhabo ee beledka baydhaba sidoo kale qodobbada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysada isinku dhegaysado doontan unuuna siinkahayn haddii ay bunaraallo ku nagada yawaybaa qayb ku ahaa guddoomiyaha guddiga qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo saraakiil ku tirsan hay-adda n r c yah kormeeri yo kormeer shaqawaybaya kuseedana geeka kaamamka kiyaala duleedka magaalada baydhabo haddaba maysaha kala kulameen ayse kala qayb kuhay booqashadanaha guddoomiyaha qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed hoggaamiyey barnaamijkiyo ku dhegaysado doontan haddii ay bunaraallo ku nagada dabagalka wararka iyo waraysyada reediyow baydhaba sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka una siinkaa inay siigna ku dhegaysado doontanya sidoo kale wayba qayb ku ahaa guddoomiyaha degmada marko ee xarunta gobolka shabeellaha hoose yaa kulan weyba isla qaaday ururada haweenka ee ku jira degmadaas iyo barnaamijka siinkahayna sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka qaybku ay siigna ku dhegaysado doontan haddii ay buniro allo ku nagad reediyow baydhaba ee beledka baydhaba yaa weyba qayb ku ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo magaalada muqdisho si wadajira weybayoonkidaha furana siminaar wacyigelinga haddaba siminaarkasi ayse biyi doona maalmaha isu socda ujeedka siminaarka meeyu mayse laka barada doona barnaamijkiya ka dhegaysado doontaan haddii ay bunaraallo ku nagada unuuna siinkahayna sidoo kale qodobada wayba qiybqaha uu ka barnaamijkiisa inuu ku dhegaysado doontana haddii ay bunaraallo ku nagada safiirka sii bahay ee dowladda jabuuti ee walaalaha ens walaalaha le ee soomaaliya aadan xasan aadan iyo waybowsale walaalo jara jesekala ajaryasanaad ilaahay hasiinkusii anta wada shaqaynta noo wada dhahayti ilaa ana muqdisho safiir ilaa ana dalkay jabuuti safiir ankuhaya soomaaliya barnaamijkiya ha ku dhegaysado doontaan xaflad kooban oo isgeeka magaalada muqdisho howlanka qobodi iyadoo xafladdaasi mas-uuliyiin ka socota dowladda iyo mas-uuliyiin hore ee hilaal shalgadiisan dalkan qobdi ku qayb galeen barnaamijkiya ku dhegaysado doontaan haddii ay bunaraallo ku nagada qodobada uu ka barnaamijkaisin ku dhegaysado doonta unuuna siinkayn wayba qayb ku ahaa garyagan cabdulqaadir maxamed cosoble qaanuunka wayba uso ku qobe qofka haddii uusa shaqaale rayide iyo ciidan buusa ku tirsanya ingus uun ku qayb gala korna doorashada musharaxiinta dhexdhexoodna aningnagado korna wayba usageeka saasaray hellowsa warbaahinta la hadali barnaamijkiya ku dhegaysado doontan haddiise wakhtiganinsaamah ee buunaraal ee buunanaraarlo ku nagada qodobka kale qaybka barnaamijka yaa wayba useeya owka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni yageeka qasriga cusub ee madaxtooyada garoowe waybawse ka qaabilay wefdo ka socda beella caalamka ayse hoggaamiyay wefdogaas ayasena qayb ku hay ujeedsho samayhay barnaamijkiyo ku dhegaysado doontaan haddii ay bunaraallo ku nagada qodobadaas iyo qodobadii kale hanay korra daygadaha barnaamijka hawada ka jara iyo dhegaystayaal hasiinjeedii doona idaacaddani ku dhegaysado doontan barnaamijka hamiignimaadun dhegaystayaal waa intaasiinku jeedyahay islantana hasiinku saaray anigoo ee saciid maxamed nuur sabriye meela qaybta farsamadiiyo iskudubaridka barnaamijka baan khaasata saaxiibkay xasanow jookar haddaba dhegaystayaal barnaamijkii ha ka dhowaada hamiin fayda dhegaystayaal si walba magalka reediyow baydhaba ee beledka baydhaba hasiin wada dirahaya wayba hamiignimo arbaaba hayta hagala haytana khamiis taariikhdana iyo eta sagaalka abriil lamada kun labaatiyo kowka qodobkan ee uu ka barnaamijka dhegaystayaal ankoreeya wayba usaya mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa geeka wayba xarigga ku jirana warbiyood lanku hergelay tuulada boonkaay ee duleedka magaalada baydhaba mas-uuliyiintii ku qaybgalay iyo si wadajira warbaahinta aan la hadlay iyadana qaybku ayo gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada aragnay mashruucan halkan laga fuliyey oo ay maalgelisay dowladda ingiriiska n r c n ay fulisay oo run ahaantii aan isleeyahay bulshada degan degaankan ama tuuladan bonkaay inay aada uga faa'idaysan doonaan waxaa igu maqaalaa ka hor intaan mashruucan la fulin in daadad badan ay saamayn ku yeelan jireen beeraha oo ama waxyeelayn jireen dadka degan tuuladan iminkana waad aragtaan in biyaha biyo xidheen loo sameeyo beeralaydu ay ka faa'idaysan karto xoolo dhaqatada ay ka faa'idaysan karto waxaanan aada ugu mahad celinayaa daqbixiyaasha mashruucan iyo bulshadoo qayb ka qaadatay oo sida igu maqaala inay bixiyeen dhulkan laga dhisay daamka waxaana filayaa insha allah in laga faa'idaysan doono oo beeraleydu ay sii kobcin doonaan wax soo saarkooda marka dambayti dowladdii qaranka ee muxuu ahay hore dowladda maxamed siyaad bare yaa waraha qodan jireen kabacdan warnin qodna n r c wartiga qodi waa taariikh yacni muxuu ahay ku dayasho la waayo oo dambaahay in yuu ka daydan haydaha kale ee waray qobda koran hoosoo qobdaan way idinka ammaanana n r c shaqadii qabadtii ee bulshada degmada baydhabo gaaraan tuulada boonkayn qobati sharaf weynaa leta eedan ka amaanan iyo dowladda ingiriiskaba waxay rajeeyeenaa in yani mashaariic mugle oo muxuu ahay lahasii haka dhowaada n r c yani taariikhdee dhigtii wala qobatay arga haytaan waa muhiim in lagma hadla iyo mudunta oo runtii qayb liwaaxle ka qaadanaya wax soo saarka iyo soo kabashada dadka liita oo runtii mashruucii ugu horreeyo intaan la eg war runtii awooddeeda intaan la eg tahay ee biyihii deerta galay ilaa hadda hayso oo gogaan awgna roob badan inuusan ku di'in wax yarle keliya ay ku biireen dadkuna ay ka faa'iidaysanayaan waa runtii wax aan hore u dhicin oo deegaanadan aad loogu baahnay dadku waa beeraley biyahana mar walba waxay noqonayeen biyo khasaaro oo runtii ama magaalada baabi'iyo ama dadka beeraha ka baabi'iyo ama meelaha ku fataho runtii ugu dambeynna ku dhammaada meel wasaq ah iyo iyo meelaan loo baahnayn oo runtii una baahan dhulkii inuu ka faa'iidaysto biyaha runtii waxaan si gaar uga mahad celinaya rabaa isagana inta ka xuso oo runtii ku dayasho leh ee maxamed wadaadka bixiyey dhulka oo ammaan gaar ah leh oo wax dhaqan soomaaliyeed hore loogu yaqaan aan ahayn in bulsho intaan la eg oo uga faa'iideeyo dhul boqol saan oo ah toddobaatanna saan oo ah aan ognahay dhulka maanta xaaladda oo ka joogo soomaaliya guud ahaan iyo qiimaha uu ka leeyahay iyo sidii laisugu dilayo oo gartay inuu runtii bixiyo dhulkan uuna tabarruco dadkan masaakiinta dadka soomaaliyed inay ka faa'idaystaan oo deegaanka degan sidoo kale beerta idana oo wadaadka sida tabarrucadda ku bixiyey oo bulshadu ay ka faa'iidaysanayaan inaan si gaar ugu mahadcelin waana wax ku dayasho mudan runtii oo aan u marinayno dadyooga soomaaliyeed ee ku nool reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan wartan oo lagu sheegay runtii labaatan iyo lix mitir cubik waxaa ka faa'iidaysan karo muddo sagaashan maalmood ama saddex bilood ah dad beeraley ku dhow boqol marka boqol beeraley hadday ka faa'iidaystaan muddo saddex bilood ah oo saddexda bilood ay tahay dry seasonkii ama xilligii jiiraalka ay ku soo aado macnaheedu waxaa meesha ka baxay waaye gaabkii oo xilliyada roobaadka haddii waxaan ogeyn anaga hadduu guga do-o intaan deertu la gaarin qaleela la geli jiray deertu markay timaado olredy deertu waa ka biyi badantaa mar walba guga in haddana deertii fatahaad ay keento ay baabi'iso marka haddii biyihii deerta la keediyey micnaheedu jiraalkii waa loogu soo gudbo waaye haddii jiraalka laga soo gudbo guga oo yimaado ay biyo galaan haddana deertii waa lagu gaari karaa waaye marka meesha waxaa ka baxaa xilliyadii aan isgaargaaraynin oo gaabka tirada badan ka taagnaay waana runtii wax aad u muhiim u ah beeraleyda guud ahaan n r c aadan ugu mahad celinayaa sababtay oo dhulka ilag eemanay kaleey hadda waa beeras gobtuulankan wala isu dhiibi kuley abaalmarintiisna ilaahay hasiya taas naftatii eeda muhiim u eta tankada hay-adoo kale waan ka baaqanayoona ka deydaan nrc inaga ka deydaan sababtay waxyaaba badan la gobaday war hadda geeka hadda ma igmalay sanadkan roobka iidan yaraa siisan la socotaan majaran roob biyoon biyo deerta gobadayo haddii lama masidataan oo kale biiraantan oo baydhowle shaababa waa way buaha malaha ma dhiifaneeb meel ku yaab hadii inay hadii sadiisin la socotaan roobka iidan yaraahan hadda shan boqol goosa layan ka taragali laakiin way abeer koraan shan kun goos inay ku faa'iida koraan sababta way buaha xilligan hadda biyaaraanga jarto wadanka meel ku yaab bariyay waraabka ma bani aadanka ba meel kala biil ahayn haan haysadaan markan nrc iyo maxamed biid iyada anka mahadnaqaan koley aybaa hajeedayaan tan oo kale balaawo tusaalo laakiin waxyaabo badan oo tan lamada inay macnaha beeraleyda rumo abaar badan galay wadanka fatahaad badan jareen laakiin way buha muhiimadda hadda muuqata dadka dhan waad aragahaya marka insha allah kulley n r cn way baa ku codsadaan inay oo macnaha sii wad meelo badan oo biyo mareeno badan jaraan inay daamtan oo kale liinsuubi yana ku codsadaan tan kalen hay-adaha kale internationalka unka may ku codsadaan iyoona walmuuq wado sidaa dageegun wartan aragahan iyoona intii iyoona qobdaan
hamiin faylan dhegaystayaal barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysida reediyo baydhaba iyo qiibashii hore si toos aan la socotan qodobka kale ee higa iyo ibowseya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa geegweybaya qobatay kulan ku hadlay farsamada gacanta iyo shaqo abuurka dhalinyarada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhalinyarada ku nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo iyo antiyobadan qeyb kunagada kulankan geeka kulanka markiiusa dhamaaday yowayba warbaahintaasi wadajireen la hadlay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka baay iyo agaasimaha wasaaradda warbaahinta iyo la hadle bismillahi raxmaan raxiim eedeeda mayla raaisoon ka faraxsana inaan ku qeybgala shirkan oo shirweynaha ama shirkan laka mayla raaiso langobaday xarumo mayla raaiso tivetka ku shaqeeyaan oo gobadaasi wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada koonfur galbeed inaan ku qeyb gala oo qeyb ku haada lasku waraysada walaa mayla raaiso adeeg bulshada reer koonfur galbeed khaasatan degmada baydhabo lanhaay oo ku mid ata xirfadaha lakabaradow magaalada ama inta xarumood xirfado dad ku baraayaan dadkasada maylarhays farsamada gacanta haddii sharqaan ata haddii cilaan ata haddii faryaamo ata haddii cuntokarin ata haddii fuundi ata barnaamijyadaas maylarhays laskugu waraysadaay caqabado jara iyo maylarhays faa'iidada jarta iyo sida la dhaqaaji lahay laskugu waraysadaay oona u qiib gala ana oo maylarhays ku dareera hay-adda ama ngo-ga s b lo southwest better life organization eedyaydan ka faraxsana wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshahana aan mahadnaga inihan iyo cazuunta ka hayad ahaan kulankan iyo cazuunta yaanan ka mahadnagaan geedka maybaan iin suurtagalay intiinu qabanno shir ku saabsan muhiimadda farsamada gacanta shirkaasyo maylan la haynay hay-ado ka shaqeeya koonfur galbeed oo maylaraayso qaabkii iyo aan la shaqeey lahaayeen wasaaradda shirkaas oo afartiisideedii biloodba mar la qabado doono haddii ilaahay aro waana shirkii inka horeeyay oo linku hadlaa barnaamijkun linkasaw tivet ama farsamada gacanta oo eed eed muhiim inka ah koonfur galbeed soomaaliya sidaysan ogtin wadankan may ubaahanyaa shaqo abuur fara badan markuun shaqo abuurkaasi oo liin kordhiy dadka may ubaahanyiin intii la baro xirfadaiyo ka shaqaysadaan xirfado gacanta intii la bara qof walba oo dhallinyarada koonfur galbeed iyo dhammaan shacabweynaha oo unbaahan shaqo abuurka markuun shirkaasiyow yaa geekani suurtagala intiinu xarunta wasaaradda magaalada baydhabo una ka qabano shirkaasoo yaa ku qayb galaan hay-ado badan oo ka shaqeeya koonfur galbeed jaamacado ururada bulshada iyo ganacsatada kaasoo linku hadalaya muhiimadda shaqo abuurka iyo farsamada gacanta runtii shir oo mayhaye eed eed linku dooday waxyaalo badan oo kumid ata qaabkii mayleerahay wal isku mid ah shaqo abuur oo mayleerahay dadkii lahabara farsamada gacanta sidii shaqo in helo lahaayeen iyo sidii liin abuuri lahay mayleerahay warshado ka shaqeeya mayleerahay dadka shaqo abuur badan aan suubii karo waxyaalo badan laku wada hadalay may rajeena haddii ilaahay hero intii una ka guulaysan
hamiin fayla qodobka kale ee higayo weybowsayaha gudi gudoomiyaha guddiga qaxootiga barkacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo saraakiil ku tarsan hay-adda n r c ayaa kormeer shaqaha weybayo geega kasadana kukumida kaamunkeela duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kolo boogashada kadib weyba warbaahinta si toosan la hadlay gudoomiyaha guddiga qaxootiga koonfur galbeed
mashruucaasoo ahay mashruuc eed iyo eed intaya galdhan wali eed iyo eed han dhawaayanne walaa oo howlagaasayta qabadeen hay-addaasi eed iyo eedaan aan ka ammaananta waxqabadkiian qobadaasa qaxootiga iyo ummadaha kale wali kaloo eed iyo eed anka mahad naqaanee wasaaraddii biyo iyo wasaaradda beeraha iyo maamulka degmada juhdigii iyo geliyeen in howlaas iyo guulaysata waana nagata howl macquul ah oo dadkana manfacan leh waana howlaasoon ah mid oo eed iyo eed aan anfacday dhinaca biyaha maadaama xilliyadan oo kale biyo ciriiri ka jiraan magaalada baydhabo waliha booqanay ee barwaaqatu oo lankasawmi la dejiyey dadkii barakacayaasha oo haanay sanadkan hay haanay sanadkii lamada kun iyo toban iyo sagaalkii iyadoo lankuur galaayay tirada qaxootiga miile ka nool oo ah laba kun iyo sagaal qoys iyadoo lankuur galaayay xaalad nololdeedooda iyo weylaasay wal alla walaagii oo hay-adda iyo qobada korta ee anka bannaan wali warbixin dheer laku dhegaysaday dadkii kol hore landhisi gurya hay-adda n r c andhisti waana wali aragtiyo badanna ku jeysadeen walaagii baahida haytina way haku qori walaagii hay-addana wali mas-uuliyad hancanqaaday kaalintiya walaagii ee kuka eedanyaa qobda doont walaagii en qobdana nin hay-adoo kale unaqayla dhangan subana iyo qobadan maadaama hadda walaa asaasiga sida biyo iyo caafimaadka iyo iskuul iyo haysadan iyo hoy markan dadkii kunka isagaal ka qoysay inka dambaysay oo dadkaasay oo lanfadaw hooy oo sugan ama lankasaw afka qalaad permanent shelter kaaso oo iyo ku anfahaw in hooygaas inka nooladaan sida lanka talagali guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed wali eedii eed isticmaalay siyaasadaha qaxootiga ee indegsan dowlad goboleedka koonfur galbeed taasoo cuskan in dadkan lan hela xal waara oo ah maadaama dadkan asal dhooba eyin beeraley iyo xoololey waraab dhoona eyi roobabka aan hayna webiyada xilli markii oo guuldaraysada badanaaba wali kooyaase dhibaato dhiniga abaaraha dadkaasoo badanaana hayaamayaan magaalooyinka waweyn si amni iyo nolol iyo on helaan iyagoo meeloo gacanta dowladda ka haytana daryeel badan ku jiraan guddiga qaxootiga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed baaqyada uu jeedinaya ee ankawiin wali ku mid ah in walanqobada sadiida gobol baybakool shabeellada hoose meelo dhibaatooyinka ka jiraan magaalooyinka qaar oo aad dhibaatooyin iyo on culus sida berdaalo oo kale barakac xoogan kudhii degmada qasax dheere degmada xudur iyo shabeellada hoose meelo badan oo iyona dhibaatooyin ku jiraan iyo jiraan wallaweyn afgooye qoryooley awdhiigle iyo sidoo kale iyo baraawabo dhammaan hay-adda waxay ku suubisaa dabagal wali eed iyo eed aruuriyaasha xog ururin unu korla kaaladaana maamulka meelo kaleo hay-adaha wakiiladiiyo roogaanna warbixinta joogtada hadiraayaan taasoo unu dowlad goboleedka una la qaybsadaana wasaaradaha ka shaqan leh iyo wasaaiyo hay-adoona ka bacdi baaqyadan gudbiyaana oo baaqyadaasna si degdeg ana han ku jawaabayaan weli kaloo una eed iyo eedanka mahadnaqaane laamaha amniga ee dowladda koonfur galbeed galanti iyo ku jeesadayeen dhinaca amniga caafimaadka dhinaca gargaarka dhinaca iskudubaridka oo taasoo eed iyo eedanka howlan wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ah waxaa kaloo eed iyo eedanka ammaanane maamulka oo stateka ku jira iyoona wada shaqayn dhowla le guddiga qaxootiga si laniska kaalada dadkan dhibaatada ragaadisa sidii inku bahan lahaayeen wali baaq wiin hanjeedyaane dhammaan hay-adaha un-ka qaramada midoobey iyo hay-adaha caalamiga oo lankasaw i n joska iyo hay-adaha maxalligaba dadaalku iyo wadaan in laba jibaaraan ogna juhdi badan yagelyahayaan howl badan yaahayaan baaqyada badan unu injeedyaanana ku jawaabahayaan walow oo dadaalka eedan badanyi laakiin caqabada jirta ata baahidoo eed iyo eedan badan islamarkaasna walaan la helowna aan daboolo karno ilaahaye macnaha kaafiah laakiin intii karaankeennana dadaalana baaqana manjeediyaana shalaydiiyo dowladda koonfur galbeed dowladda federaalka soomaaliya hataa wali ku codsadaane in fiiro gaar aan weeldhata xaddiga qaxootiga inka tara badan oo roogo mayle koonfur galbeed in iyo galan iyo gurmad ee kujaysata qayladhaanna ansuubida hay-adoo jeeda dawliga ah dowladda koonfur galbeed wali kuku jirta baaqyada safka hore waana eedii eedaan anka mahadsanyiin wasaaradoodna garab surun oo walaaga mar walbaba una suubiyaana iyo maamulka qayladhaanta dadka lan wada sameeya si ummadaas lan samata bixiyo howlaanana waa waajibna saaran sidii dadkaas una anka shaqaylahayni dhibaatada hadda ah ka habsatani lanku biilahay lanka helo xal waara kaas oo mashaariicya oo lagu horumarinayo noloshooda in la baro xirfada maalin walba waxsiinta waxaa ka fiican lanka xirfad la baro oo usa ka shaqaysada dadkii beeraleeyahayna beerajo xirfadla ka siiya dadkii xoololeeyahayna la siiya dadka kooyowka inta kooyaan inti an koynana wal alla walaagi lantara koro lantara wal an muuqanana waa intara koro wal muuqadana haddii caqabad diidaasana dhib male meelii nabdoon ka qaadadayan wali eed iyo eed anka mahadnagaanay dhammaan dowladda koonfur galbeed iyo hay-adaheeda wasaaradaheeda aad iyo aad an garabsadayaan guddiga qaxootiga laamaha amniga iyo maamulka degme iyo gobolba eed iyo eed aan ka mahadnagaana وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
hamiin fayda dhegaystayaal weli barnaamijkiyaasi toose aan la socotan reediyo ubadhabayana barnaamijka ku dhegaysadahaytan iyadoo qeybihii hore ee barnaamijka weli kuwada guda jirna qodobka kale iyo weyba useya gudoomiyaha degmada marku ee xarunta gobolka shabeellaha hoose iyo weyba use kulan la qaaday ururada haweenka ee ku dhagan degmadaas warbaahintii la hadalih kulanka gudib gudoomiyaha degmada waafow
hogaanka dhexdooda ku jiray inaan xoogaa macnaha siday tahay qof walba wuxuu leeyahay karto iyo dadka iskugu wadi karo waxaan diyaar unahay haddaan nahay aniga idinkaa waxa mas-uul idinkaga ahay gudoomiyaha degmada ahna duqa magaaliyo baahidiina baahidiina dhibaatadiina inaa u gudbiyo xafiiska gudoomiyaha wax ka qabashadana allah iskale ka sukunaasaa iskale adig waxaa i saaran inaa gudbiyo oo xabashadiina iyo baahidiina inaa gudbiyo mudana gudoomiya waxaa kaa codsanaynaa dadka qaarkooda bermugeydi waayo waa tabardarayiin macnaha wiila aroos ka rabo gabadha waxbarasho ka rabto jikada way dhibay ku tahay adoogii ma shaqeeyo waxaan rabnaa haweenka soomaaliyeed ee degmada marko waxaan jecelnahay in gudoomiye baahidooda ilaahay baa astur karo ilaahay baa dabooli karo inta karaankaada ah inaad macnaha kaalin ka qaadatid salaamina marwaadi mar saddexaad waxaa idin leenahay sharaf iyo kiraam miciis ayas ilaahay idin siiyey maxaa yeelay hooyo ama maamu ama haween sidiisaba waa lafdhabarka bulshada soomaaliyeed waxaad tihiin dadka lagu tiirsan yahay lagu nool yahay ayaad tihiin habeenka adduunyada waa lagu yeeshaa naaga tiri ama naagay aheeda la leeyahay laakiin ilaahay abtiis qiimaadka leedihiin maxaa yeelay haddaadan adag ahaan lahaynin rag ma jiri lahaynin mana joogi lahaynin marka sidaa darteeda ilaahay aadama ayuu abuuray keligiis ilmu waa dhali waayey xaaba ayaa laga abuuray markaaba adduunkaay umudaan nool dhan markaas kadib ay timadeen haddii adiga haddaad aheeni laha intaada yaa dhalo lahaa yaa imaan laha adduunkaan marka qiimaad ku leedihiin allah subxaanahu watacaala agtiisa ilaahay ha idinkugu ciseeyo allah idinkugu sharafo sidaad noo kiraamayseen annageena sharafta ay kiraamada waa idin haynaa waxaan rabaa waxaan rabaa guddoomiyaha ururka habeenka inaan idhaahdo mudane guddoomiso ururka habeenka u cadaalad fal ururka habeenka sin ururka habeenka ku dhex jur weligaada ha ka dhex bixin waxaa kaa codsanayaa ama dhammaan idinka codsanaynaa adinka ayaa maanta hooyo ah idinka ayaa iska warqaba waayeel meel yaawo cad ah oo dhibaataysan inaad noo soo gudbisaan waa idinka rabnaa maama curyaan oo dhibaataysan oo ilaahay xaaladooda ogsoon yahay oo meel taalo waa u baahannahay in loo soo gudbiyo sidoo kale waxaan u baahannahay caruurta yar yar oo dhibaataysan ama agooman ha ahaadaano ood haysaan ina wax ka ogaan waa rabnaa walaxan uu qabaneenaa ma dheheni laakiin waxaa ma saaran waxaad noo soo gudbisaan inaan idin raacno gul tagno ilaalanno dhibaatada ayaa iskuqaasaysanaysato wax siismu alla subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh anagu waxba ma bixi karno waxna dad ma sii karno laakiin ilaahay waa wax siinaayo anagu waajibkana saarna waxay tahay inaan booqanno ilaalino kor joogsan aan wax ku ogaan xaaladooda intaa kadib waa mahadsantihiin masha allah waa mahadsantihiin Ee, maamooyinka inay u istaagaan sida ay haddaba ugu taagan yihiin amniga degmada marka inaan xaqiijino oo aan wada ilaashano si ay gabadha cadaalad u hesho sidaad ogsantaydu maalmaha waxaa soo batay rag aan xishoonaynin oo maamooyinka ama gabdhahan kaga wareegaay oo aad u dhibaataynayaan ilaahay horta dhibaatadaas allah naga dulyaal ilaahayna nama tusi inta xumadaas oo kale laakiin waxay u baahan tahay inaan ka foojignaano aan ahaano habeenkii degmada iyo maamulkii degmada isku xiran aan dhexdooda la soo geli karin askari ama ha ahaado ama qof shacab ha ahaado oo gebar kelmad xun ku yiri yaan la qaranin ber barax ka xuna soomala ninkaasa marka waxaa idinka codsanaynaa amniga degmada inaad nala ilaalisaan aad u taagnaataan ee wixii amni darra ka shaqaynaayo inaan sii wada jir ah uga hortagno waayo adinka indhahayne anaga wax u ogaa karno maalintii intaan ku jirna adinkin guryahaynaan ku jirnaa inta wax ogaanaysa inta wax dhegdhegaynayso waa maamooyinka iyo dhallinyarada waayo saa darteeda marka waxaa idinka codsanayaa inaad nala socodsiisaan wixii amni darra magaalada dhexdeeda ka shaqaynaayo inaad noo soo gudbisaan si aan ugu hortagno ama saan ugu dabatagno
hamiin fayla sideetii oo sagaal dhabiisan shan f m iyo barnaamijka dabagalka wararka iyo wareysida reediyo baydhaba ku dhegeysada haytan dhegeystayaal anigoo siciid ayana barnaamijka xasan jeedi hay-ado qeybta farsamada oo aawi haya xasan jookar qodobka kale ee higa barnaamijka wasiirka cadaaladda iyo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed iyo magaalada muqdisho oo kadaha furay siminaar wacyigelin wayba qeyb ku hayay ama qeyb galay xafladaasi wasiirka oo qaaftay arrimaha diinta dowladda federaalk soomaaliya onkore wayba warbaahinta la hadlay taliyaha ciidanka asluubta iyadoo wasiirka oo qaaftay arrimaha diinta hakiiga doona weynka dambeeye wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya ciidanka asluubta oo hoos taga wasaaradda cadaaladda iyo wasaa garsoorka iyo haddaan ilaah ku diidin sida maarata cuqaabta oo kale ay shaqo isaga xiran tahay ama ay hoos tagaan anigu laba sano ku dhawaadaan joogaa wasiir diimeed diinta iyo cuqaabta iyo kii cadaaladda oo isla socdo culimmadiisii wata oo sheekh cali dheere ka dhex muuqda oan aragna annaga maanta noo kow micnaheeda muxuu u dhacayaa laba sanana waa joogaa ayagu runtii ciidankan waa ciidankii cadaaladda runtii sida aan ognahay waa middaas dad marka ku xisaabtamaya inay wa ciidanka usluubta soomaaliyeed waa qalbigii ciidanka soomaaliyeed usluub erag ahaad ma ka dareemaysaa usluub muxuu yahay waa anshax wanaag waa akhlaaq wanaag waxaa la idin sameeyey magacaa sharafta badan ayaa aabbayaalkeena idin bixiyeen inaad ku sifoodaan adinkuna ayaa loo baahan yahay qalbiga ciidamada qalabka sidee ayaa tihiin waxaad tihiin dhowrayaalkii sharciga oo la rabay inaad waardiyeysaan runtii maxaabiista hay-adaha cadaaladda meel waliba waan kaga mahad celinaynaa hadda ciidanka annaka na waardiyeeyo oo cadowga naga ilaaliya oo kor naga ilaaliya adinka wa marka waxaa la yidhaahdaa jasadka waxaa ku jira xibin yar idaa salaxa salaxa aljasadu kulluh haddii uu xibinkaasi yar hagaago jirkao dhan waa hagaagayaa wa idaa fasada fasada aljasadu kulluh haddii asigaa au fasanaado oo u hallaabana intoo kalea intoo dhan waa wada halaabayaan alaa wahuwa alqalb waa qalbiga qofku wadnaha hadduu ka jiran yahay inta kale waa ka jiran yahay meel fayaa ma jirto marka qalbiga ciidamada qalabka sidee ayaa tihiin waxaad tihiin ilaaliyayaalkii cadaaladoo idil haddaad adinku runtii aad si naga noqotaan ilaahay ma qadireen ciidamadoo dhan iyo shacabkao dhan kulli waa wada jiranaya haddaad adigu jirataan haddaad adinku fayawd yihiinna ummaddoo dhan waa fayawda waxaan u baahannahay marka eh, nabigeena caleyhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii inaan yeelanaan u baahannahay waxaa la yidhaahdaa walakum fii rasuulillaahi uswatun xasana Eh, nabigeena inaan ku dayno ayaa loo baahan yahay caleyhi salaatu wasalaam ummad muslim ahaan abaasha intay ka gerantaha maxaa la yidhi inankeedna waa ka geran yahay Eh, inaan socodkii iyo nabigeena caleyhi salaatu wasalaam sifaaddii lagu yaqiin aan raacnaan u baahannahay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam qof axad u yeera ma jiro rasuulkii allow tii la yidhaahda labeey owle kelimadaas quruxda badan ku jawaaba hee waa dhihi kari maxaa iga rabtaa waa dhihi kari labeey oo ku ajiiba ولذلك ساسا دينة الإسلام في آيات القرآن في كلها وإنك لعلى خلق عظيم نبي محمد طبيعة سراء يا إلهي كسي سبحانه وتعالى طبيعة داس أي الله بهمني لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم النبي عليه الصلاة والسلام dadka hantidina lama kala gaartaan laakiin dabeecadiina hadafka maanta aan meesha u joogno waxay tahay ciidanka asluubta soomaaliyeed magacay wataana asluuba marka asluubtana waxa waaye qofka anaga wadan muslin aan nahay dad muslimiin aan nahay Eh, dadkaan la diriraynana waa dad diin islaam ku gambada dadkaad haysaan oo maalin walba aad eh, maaragta tababarka siisaan oo nolosha u hagaajisaan waa dad maaragta magaca diinta ku qaraabto diintana culummada ayaa nooga aqoon badan sidaas marka daraaddeed eh, maanta waxaa nala jooga wasaaradda diinta iyo maaragta eh, culummadeedii Eh, waxaa jiri doono eh, koorso oo ay bixin doonaan muxaadarooyin ay bixin doonaan muddo saddex maalina oo ay maaragta ciidamada asluubta soomaaliyeed ay siin doonaan muxaadaradaasoo hadafkeedu yahay in ay qeybtii ay ku lahaayeen eh, fahansiinta arrimaha diineed iyo dhaqan oo aan leenahay inay maaragta ciidamadu ay la wadaagaan raggooda iyo wixii ilaahay baray Eh, taa marka eh, wasaaradda diinta hawshaas noo qaban doonta annagana ka wasaarad cadaalad ahaan iyo asluub ahaan waan martigelineynaa waan soo
hamiin fayla qodobka kale ee higa yah weyba useeya safiirka hasi bahaye ee dowladda jabuuti aadan xasan aadan yaa geeka xaflad lankuqobadi magaalada muqdisho ee caasimada dalka xafladda yaweyba u qeyb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin hore oose ku miday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane jawaari iyo mas-uuliyiin kale gabagabadii xafladan lanqobday safiirka sii bahay ee dalka jabuuti yaa weyba warbaahinta la hadalay oo kumidee danjirayaasha soomaaliya ee kanaal magaalada muqdisho dan- danjirayaashii hore ee magaalada muq- danjirayaashii hore ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ku sugan oo xafladana geeka qeyb ku nagdi iyadoo hadalka kaga doona gudoomiyii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya profesor maxamed sheekh cusmaan jawaari inkadambeyntii way hadalka qaada doona safiirka sii bahahaye ee dalka jabuuti magaalada muqdisho xafladda geeka lanka sameeya aniga hal xabo un baan dhihi raba sa- sa- safiir aadan ee, meel kastuu joogo waa tegi doonaa safiirku shan sano halkaa nala joogay runtii shanta sano halkaa nala joogay wuxuu ahaa saaxiib annaga ma umal annagu safiir dal kale umaana arkayn waxaan arkaynay nin asxaab ah oo asxaabteena ka tirsan guryaha aan fadhiisanno ka mid ahayd guriga uu maaragtay xafiiska safaaradda markuu halkaa deganaya markuu xafiisyada cusub dhisayba Ee, ka hor aniga safiirka sidaasaan u aqoonno markuu wasiirka ka ahaa jabuutina xaafadiisaa uun noo ahayd yani markastoon jabuuti sii maraayo iyo markastoon soo maraayo ka horna adisaba marka anugu joogay sidoo kale saaxiib waa waxaa markuu adisaba magaalada soo galo waxay ahayd dadka aan maaragtay waqti jaanis inaan isu hello maaragtay bal uun ku sheekaysano marka safiir aadan runtii waa tabi doonaa waa hubaa dowladdiisu howlka weyne u wadaa oo isagama yeerin uun maaragtay ee, oo oo macnihii iska soo xaroo lama dhihina annaga annaga waxaana laga maarata bakhiilay wax kaloo ka sii weynaa jira waa u hambalyaynaynaa waa u rajaynaynaa waxaan u rajaynaynaa guul iyo maaragtay howlka weyn intiina halkaan fadhido maanta na soo sharaftay oo nagala soo qayb gashay ee, oo noo timidna runtii si gaaraan idinkaga mahad celinaya saaxiibkay xildhibaan nuux iyo aniga hoosta ka shaqaynayno dadka maaragtay waca iyo lahayn marka thank you dhammaantiin aad u mahadsantihiin ee, munaasabaddan oo ku mahadsantihiin wayna fiicnaan la maalinba markuu nin tegaayo markuu imaanayo keliya na samayn wanisana waal balho laysu yimaado saan oo kale haddii qadiir aan samaysano magaalada moogta iyadoo la wada joogaa bal is arkinba hadda hadda saaxiibka jawaari aniga goormaa isugu keen dambaysa bal fiirshi macni runtii intaan isu jirna aniga waxaan kilomitir xataa ma dhamo intaan isu jirno marka xabsiyaan ku kala jirjirna aniga oo dhan magaaladii marka dhammaan waa mahadsantihiin Eh, mar iyo labaad iyo mar saddexaad baa uga mahad celinayaa waan u hambalyaynayaa waana maaragtay saaxiibka guul iyo horumar ayaan usii rajeynaya insha allah laba sheekaan rabaa inaan idin sheego si marta aan u cabiro waxyaabaha aan daminkii hore taariikhdan oo reer galbeedka ay ku hormareen haddaad fiiriso waxaa jiray dhinaca- dhinaca greeg wuxuu ahaa city eh, maxaa la dhahay, city state hore la yidhahdo sparta iyo waxaa jiray athens ayaa ugu dhaqdhaqaaq badnaa sparta iyo athens isma arki karin cadaawa waa isdilayeen waxaa soo weeraray faris waxaa la weeraray sparta markii sparta la weeraray waxay yidhaahdeen haddii oo aan waa iska dhicin karnaa nimankan haddaysan greeg soo helin haddii marta waxaan leeyahay Ethi- eh, athens haddayna u soo helin waa iska dhicin karnaa marka wafdi ay u direen ay leeyihin walaalayaalow annaka waana la soo weeraray waa nagu soo wajahay nimankaasi waxaan idinka codsanaynaa inaan u soo helinin hana soo hogaaminina habna hana kaalmaynina haddaa rabtaan laakiin ha ha u soo helinin way fariisteen nimankii athens waxay yidhahdeen nimankan maxaan ka samaynaa oo cadaawo isdilaya qodobada maalintaas ay uga soo jawaabeen sparta waa kuwa hadda ilaa yowmana haada ee dalalka galbeedka ay isugu heeliyaan raqam waaxid waxay yidhaahdeen daris baan nahay waa magaciisa waxaa maadaama daris aan nahay annaka iyo adinka ma kala furanno mar labaad waxay yidhahdeen isku diin baan nahay haddaa idin soo galaan masaajidadii cib- yani macbadaadka jijibinaya isku macbad baan nahay haddii soo hadday idin eh, idin soo galaan waxaa isku dhiig baan nahay ilaa in- inkastoo isdin haddana waa isku dhiig waa la isugu heliyaa dhaqaalahayna ku xiran marka afarta waxyaabood ay sheegeen waa is- diinta dhaqanka haddii halkoo dhiigga iyo darisnimada waxyaabaha la isugu heliya waa hadday daris hadda masalan haddii oo haddii australia la weeraro ingiriis meel ma fadhinayo waa dhiiggu dhiiggu u raacaya ilaa ilaa aakhiri marka jabuuti afartaba waa, waa, waa, waa la wadaagna ka waran haddii darisnimo laysugu helinayo keliya ama dhaqaale keliya laysugu helinayo ama laysugu helinayo dhiigga keliya ama diinta keliya ama dhaqan keligiisa jabuuti intaba way tahay waa dhiiggii waa dariskii waa dhaqankii waa luqadii waa wadaalku wixii dhan waa, waa isku midkii marka dowladda keliya oo madax bannaan oo maanta keligeeda meesha taagan oo soomaaliya ay ku sheegi karto ah, intaas way tahay waa magaciisa jabuuti haddii aan ku inta kalena waxay nagu leeyihin xaqul jiiraan ilaa aakhiri marka waxyaabaha ay jabuuti martaa noo qabatay waxaan ku fasiri karnaa sheeko kale labaad iga raalli aad haddii warkaan dheereey waxaa we- waxaan rabaa dareenkayga inaan iska sheegaan rabaa nin baa waxaa la yidhi eh, ilaah buu u tegey waxaa la yidhi boqoraan kaa dhiga buu yidhi boqor baa tahay orod soco keliya mee haddan mar labaada loo yeeray waxaa la yidhi nebina waa tahay waa fakeray wuxuu rabay inuu u mahad celiyo qoraaluu qaatay wax luu qoray see maxaa- yacni khudbadii uu ku tegi lahaa ilaahay ugu tegi lahaa uu mahadsanta ku dhihi lahaa si kastuu yeelay waxaa u- waxaa u qormi waaye wuxuu ku mahad celiyay boqortooyo qaada nabi qaada rasuul hadday kulli wax dhaho laisugu daray jinni iyo insaa ku shaqeeyaan markii dambe wuu tegey wuxuu yidhi ilaahay raalli ahaw aniga waa ka siwaysaan kugu mahad celiyo haddaad kastaa la yidhi aad mahad- mahadsan maadaama aad ka siweysay haddaad kastay saday u baxdeen marka jabuuti waxaa weeye mahadsanid wax ka badan ma dhihi karna waa ka siweynsaa idinku mahadcelin yani waa dhiiggiinaad noo hurteen wax kastaad noo hurteen ilaa magaciisa iyo odagaas marka saa daraaddeed aad iyo aad baad u mahadsan tahay inta kale waa duco iyo dardaaran un baan sheegi karaa dardaaranka waxa weeyaan waad nala joogtay eh, runtii si firfircoon iyo dhaqan wanaag iyo danjiranimo dhab ah ayaanu kaa aragnay mahaddaas waxaa naga gaarsiisa mar walba eh, madaxweynaha eh, ju- dowladda jabuuti ma- mudan ismaaciil wuxuu noo soo xulaa xulka jabuuti ee safiir noga soo dhiga waxaan aad uga rajaynaynaa tan- kan soo socda mid adiga ka- adiga oo kale ama kaa fiican inuu noo soo diro haddii aan la yidhaahdo ani hadda waxaa igu jirtay sabtid inaan baxo oo aan tago idhaahdo war hooga intuma aantaan doorashada ka dhammayna ninka noo daayna idhaahdo laakiin waxaa la yidhi gacantooda kuma jiro waa brotocool haddii waa yidhahdo waa inuu baxaa marka waxaad ahayd mudane aadan mahadsanid aad baad u mahadsan tahay intii maarata aad nala shaqaysay iyo horumarinta aad gaarisay xiriirka labadeena dal waxaad ahayd mise waxaad noqon doonto waxaad ahayd safiirka jabuuti u fadhiya soomaaliya hadda waxaan rabnaa inaad noqoto safiirka soomaaliyeed u maqan inaad noqoto aad naga wargeyso adiga marka annaka adiga anaad danjiraad noo tahay markaan oo soomaaliyeed oo ama jabuuti taga ama jagadii kale lagu magacaabo ilaahay kheyraa kugu siiyo taas ayaan kala dardaarmaynaa mahad naga gaarsii mudane mudane madaxweynaha meesha mahata oo dalka jamhuuriyadda jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil naga gaarsii mahad iyo gallad loo hayo siiba anigoo ku hadlaya magaca odayaasha soomaaliyeed oo timaha cad waxaan leenahay aad iyo aad baad uma gallad kugu hayaan wax alla wixii gardaro ah aad naga sheegatona ka raalli ahow wixii wanaagana aad noo fashin aad ku mahadsantahay intaas aan ku gaabsan haddii kale waa sii talax tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullah ilaahay ayaa mahadle maanta shan sano oo aan muqdisho ka wada shaqaynayna kabacdi ina soo gaadhsiiyey inaan haleelno inaan ismaca salaamayno inaan haleelno waxaan fursaddan uga faa'iidsanayaa sida mar walba ay tahay inaan iyadna u mahad celiyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo igu sharfay iguna karaameeyey in aan maaragtaana ku metelo dalka walaalihiisa soomaaliyeed hortooda inaan ku metelo ilaahayna waxaan ugu mahad celinaya inaanu igu khashifin xilkaasi aan maaragtaana isku dayey inaan intii aan karo labada maaragtaana dale walaalaha ah aan labadoodaba meteli karo runtii ma garanayo si aan idinku mahadnaqo waad i karaamayseen allah idin karaameeyo saaka waxaan soo maray xafiiska ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble oo si fiican ii soo sagootiyey qadadanina ay sagootintii ay cidhbisay oo ay soo khatintay xafiiskiisiina wuu inala jooga maaragtana b s kii iyo madax iyo saraakiishiisii kaleba ay nala joogaan marka karaamayntaas dee halkii u sarraysay dalka ah oo idinka aad matalaysaan runtii wax sidii haddeer uu yidhi maaragtana guddoomiyu waa mahadsantihiin wax ka badan oo odhan karo ma jiro annaguna waa mahadsantihiin markaa madaxda hadda ila joogta iyo madaxda dowladda oo maaragtana madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha intaba ay maaragtan ay u sarreeyaan ilaa iyo idinka si gaara waxaan ugu mahad celinayaa raggii ka soo shaqeeyay xafladda abaabulkeyga inkastoo ay leeyihiin waa hordhac una tii weyneed berri ayaan wadnaa oo la leeyahay haddana laakiin hadda ayaan mahadnaqayga anigu sii qadimanaya waxa weeyaan walaalayaal shan sano oo waxaan idinla joogay anaan dareemin maantaan maqlayaa inaan danjire ahay hadda kolkii lalahaa danjire ayaa waxaa si fiican u dhegaysanayay ilan show danjira aha shantaas sano maan ogeyn inaan danjira ah waxaan ahaa nin jooga maaragtaana reerkiisii jooga nin jooga maaragtaana dalkiisii oo la jooga dadkiisii ayaan ahaa idinkuna waxaad ahaydeen kuwii suurto geliyey environmentka ama maaragtaana jawigaas walaaltinimada leh ehelnimada leh ee aan dareemayey kuwii suuro geliyey baad ahaydeen maalinkii aan imanayay shan sano ka hor bishan julaay ee soo socota kiiba ahayd markii halkan la ii soo magacaabay waxaad iigu timaadeen eeraboorka ood iga soo qaadeen safaaradda ayaad qaday igu samayseen waa safaaradda aniga la ii soo magacaabay idinkaa qaday igu sameeyey qadadii kabacdi waxay igu tidhaahdeen adiga xafiiskaad xakuntaad laakiin safaaradda waan wada leenahay sidii baan u wada lahayn ilaa maanta marka waan wada lahayn safaaradda dalkana waan wada lahayn marka wax aniga aan si gaara u sameeyey oo laygu ammaana ma jirin ah ammaanta idinkaa leh ammaanta waxaa le dadka soomaaliyeed waxaa le dalka soomaaliyeed sidii hadda lay farayeyna haddii awal aad ahayd safiirka jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya soomaaliya hadda wixii ka dambeeya waxaad ahaanaysaa safiirka soomaalida oon ficlanna ahaa weligayba intii aan maaragtaanay aqliyaystay safiirka af soomaaliga iyo dhaqanka soomaaliga ayaan ahaa sidii baanan ahaan doonaa haddii ilaahay igu simo waxaan iyagana maaragtaanay runtii si gaara ugu mahad celinayaa nimanka maaragtaanay uu ugu wen yahay guddoomiye jawaari oo aabbannimo iyo odaynimo labada dalba ah mar walba maaragtaanay muujiye iyo axmed cabdisalaam ee ay ka midka yihiin ee odayaasha cirada leh sida uu maaragtaanay ku tilmaamay guddoomiyuhu saaxiibkay cabdifataax ambasadar cabdifataax fursad bay ii tahay inaan soo wada dhoweyno in aanan isaga iyo anigu isbedelno inta aan safiirka jabuuti lasoo magacaabay isaga iyo safiirka jabuuti ee anigay bedeli doonana inay sida aniga isagu aan isku nahay isku ahaadaan oo soomaaliya iyo jabuuti iyo etoobiya waa saddex dal oo walaalo ah derisna ah dad midihiina ku wada noolyahay yacni ma aha jabuuti iyo soomaaliya keliya wax walaalo ah jabuuti iyo soomaaliya etoobiya saddexduba waa saddex dal oo walaalo ah oo dad midihii ku wada nool yihiin inaan sidaa u aragno deris wanaag dan wadaag iyo dhiig wadaag intaba iyo diin wadaagba aan wada nahay aan aaminsanaano weeyaan cabdifataax aniga waa iga fiicnaan doonaa waan hubaa waayo inta aniga uu igu sheegayana wuu cabay ilaa yaraantii uu isoo korinayaa inta intiisiina waa ku darsani doonaa haddii ilaahay idhaahdo ya idinkana waxaa idinka rajaynaya sidii diiranayadeeda ii hayseen ee walaaltinimada lahayd si lamida inaad u haysaan oo ayaan dhoweyd waxaan xasuustaa waxaan casuumay niman madax oo ay ka mid ahaayeen ambasadar axmed cabdisalaame markaa iyo cabdifataax iyo markaa safaaradda markay soo gaadhaan ayaa waxaa la idhaha safiirku ma fadhiya safaaradde inamariya marka guri waxaa la keenaa safaaradda aan ka fogeyn waa gurigii wasiir jaamac weeyaan marka way yaabeen cabdisalaam baa wuxuu axmed cabdisalaam baa wuxuu yidhi waryaa wayna waddanka lagaa qabto annaga guryahayagii baad noogu soo gashay haddide marka annaga ma annaga guryo kale leh yani ma kale leeyi ninkan inaa sidaa laga dhigo oo safaaradda inta laga saaro guryaha la geeyo ayaan rajaynaya idinma ilaawi doono idinkama maqnaan doono madaxweyne ismaaciil cumar iyo dowladdii jabuutina fariimihiinna waa gaarsiinaynaa haddii ilaha yidhaahdo walaalo jira ahaada waad mahadsan tihiin uurkaa ku jirtaan kuwa isku maqan oo isku soo noqon doona isku soo hiloobaan ahaan doona haddii ilahay
hamiin faydha dhegaystayaal codkaas iyo aan ka dambeoyey barnaamijka hamiignimo ee dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhaba ee beledka baydhaba barnaamijka oo ku hasiinjeedaya intan hasiin kusaare anagoo heese ciid maxamed nuur sabriye meela qaybta farsamada barnaamijka iyo infidhi saaxiibka xasan joker barnaamijkan dhegaystaalku kale lamidan timar kale hawada dib uun kulamaana saas iyo ammaanaa lawa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo